ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal kumaadsantii la socodka dhegeysiga xulashada taarikhdu saaka waxay ku beegantaa shan iyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee disembar sanadda labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystola gabagabadii bishan iyo sanadkan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa mar walba dhegeysataa maalmaha isniinta arbacada jimcaha waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalnaa dhegeystayaal xaaladaha guud ee wadanka dhegeystayaal weliba dhanka siyaasadda waxyaal badan saaka dhegeystayaal barnaamijka ka filo ee arrimaha siyaasadda dhegeysta adigana qeybaha dambe sida caadada inoo aheyd ayaa markaasi fursadda kuu siin doonaa si aad uga qeyb qaadato aragtiyaada fikirkaada aad uga dhiibato barnaamijka haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waxaa naga dhegeysanaysaan haliber shan dhibic sagaal haddii aad mumbaasi nawaaxigeed aad dabcan ku sugan tahay waa haliber saddex dhibic shan gaarisay dhadhaab xeryaha qaxootida dhadhaab dhegeystayaal faafi tanaarifa iyo masalaani sagaashan toddoba dhibic xal wajaari habasweyne aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad ku sugan tahay mandheera balad xawo suufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu bahwadaagtunan ahay ee muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic ciber isielo balanbala meeruumadoo gaashina waxayna iga dhegeysanayeen dhegeystayaasha haliber laba dhibic saddex marsabidi mooyaale xuduudda dhankaas ethoobiya siddeetan toddoba dhibic toddobo tanariva iyo masalaani waa sagaashan toddoba dhibic hal dhegeysta w w w star f m co dot k applicationka abkaad soo dejisan karta halkaasaad kala socon karta warbixinada barnaamijyada iyo weliba sida tooska halka dabcan oga socda amaad ka dhegeysan karta adigoo goobtaada meherada gaarigaaga shaqadaada xafiiskaada iyo weliba maqaxidaada meel walbaad ku sugan tahayd aad ka dhegeysan karta dhegeysta keli waxay kaaga baahantahay star f m dhegeystayaal cod applicationkaasi in qadka ama internetka aad u isticmaali karayso saaxiib iyaal star f m yuusuf bakada barnaamijka alaaba inala socoseynay daadiyaa dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada jimcaha dhegeysta xaaladaha guud ee barnaamijkan diiradda ku saaran hadday tahay gobolka waqooyi bari iyo hadday tahay tan siyaasada guud dhegeystayaal arrimaha dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadnimada qaxootiyada iyo arrimaha dhegeystayaal qoyska waxaan ku kala eegnaa maalmaha talaadada iyo sidoo kale arbacada waa dabcan raalli ahaadee maalmaha maalmaha dhegeystayaal khamiista iyo sidoo kale talaadada halka sidoo kale maalmaha sabtida gobolka waqooyi bari deeradan ku saaran hogaanka yuusuf baket saaxiibadii anigoo yuusuf baket mar waliba nii daadiya barnaamijyada sidoo kale nii farsameeya dhegeystayaal waa hagaag bal intaanan dhegeystayaal aan sii gudagelin macluumaadkii weliba qodobada markaasi miiska inoo saaran dhegeystayaal ku aadan xaaladaha wadanka ee weliba qabsiyaasadeedka iyo weliba hadalhaynta weli aan markaasi ka dhammaanin xukuumadda uu hogaaminayo william ruto iyo cidda markaasi hadda hadallada si dadban ee ugu dirayso masal ugu dirayso iyadoo hadda waqtiga kala guurka siyaasadda xaaladda ayay markaasi ku tilmaameen in ay ka dhigayaan waa qaab dabcan waa sida hadalka u dhigayaan hogaamiyaasha siyaasadeede oo xisbiga dhegeystayaal ee talada haya ee jubli waa raalli ahaade waa kenya kwanza waa dabcan kenya kwanza uu hogaaminayo william samoy ruto iyo ku-xogeenkiisa rigaada gashagwa arrimahaas ayaan diiradda saari doona barnaamijka intuu hawada ku jiro bal markan dhegeystayaasha ayaan ka codsanaya inay io ogolaadaan inaan soo qabto mid kamid adayga qeybta barnaamijka ka wasaaradda waxbarashada iyadoo markaas u mareyso bangiga equity iyo hay-adda samafalka equity ayaa deeq waxbarasho siin doonta ardada ee kasoo jeeda qoysaskaan lahe dabcan lahayn iyo weliba ardada qaxootiga ah u nugul kuwaas oo ugu yaraan helaya ama ugu helay dhibcaha laba boqol iyo afartan dhibcood oo dabcan gabdhaha iyo laba boqol iyo konton dhibcood ee wiilasha imtixaanka k c b da sanadkan ee labada kun saddex labaatanka dugsiyada hoose dowladda markaasi ku yeelay xeryaha qaxootida dhadhaab iyo kaacom weliba bulshooyinka martida ay martigeliyeen dhadhaab ee kaacom ah ee markaasi ay hadda fursada heli doonaan waxbarasho deeq waxbarasho ah sidoo kale ardada leh baahiyada gaarka ah helaya dhibcaha ka yar laba boqol iyo afartan gabdhaha iyo laba boqol iyo konton wiilasha ayaa dabcan u qalmi doona deeqaha waxbarashada yaa u qalma deeqda waxbarashada ee limu scholarship haddaba ardada agoomaha iyo weliba kuwa baahiyada gaarka qaba iyo keliba naafada ayaa markaas helaya ama helay dhibcaha ee ka hoose laba boqol iyo afartan ayaa dabcan la tixgelin doonaa gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ee ka yimid dugsiyada ku salaysan waa dabcan ama ku yaal xeryaha qaxootida bulshooyinka martida loo yahay ee kaakuma colobey iyo sidoo kale dhadhaab kuwaasoo helaya ugu yaraan laba boqol iyo afartan ilaa iyo laba boqol iyo konton dhibcahooda ayaa iyaguna markaasi xaq u leh deeqda waxbarashada ee markaasi waa elimu scholarship dhegeystayaal ardada qaxootiga ee qaba baahida gaarka mana dabcan manaafada kuwaasoo helay ugu yaraan laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton dhibcahooda ayaa sidoo kale ka faa-iideysan doonaa waa maxay waxyaabaha la tixgelinaya si ay ardada markaas u qalma deeqaha waxbarashada elimu keliya ardada dhegeystayaal qaxootiga aysan si kaliya awoodin inay awoodin inay markaas ku biraan fasalka koowaad iyagoo aan haysan taageero dhaqaale oo dhanka waxbarashada ku habboon ayaa fursad loo siin doonaa deeqda waxbarashada waas waxaa ka mid ah dhegeystayaal ardada qababaahyada gaarka iyo weliba naafada dabcan waa kuwa maqalka jirka dabcan waa aragga otisimka albanismka waxaasoo dhan ayaa markaas iyagana fursado u heli doonaan deeqda waxbarashada dhegeystayaal waalidiinta mas-uuli dabcan waa waalidiinta aan markaas ayagana aada awoodin inay markaasi taageeraan tabarta yar taagta daran oo markaasi qaxootiyada ku sugan ayagana fursaday u heliyaan dabcan qoysaska la ildaran xanuunada cudurada markaasi kala duwan ee faafa ee sida cudurka h i v aids iyo cudurada markaasi kansarka dadka dhammaan waxaasoo nala dhibaysaysan oo haddana ceyr ah qoyskaasi aan awoodin inay markaasi caruurtooda masruufaan ama qoyskooda waxba dabcan dhibaato haysato ayagana fursad ay u helayaan caruurtooda inay waxbarasho deeq u helaan qoysaska ee markaasi ay saameeyeen fakri ayaa sidoo kale ayagana awood u yeelan doonaan in caruurtooda wax ay baraan ayagoo loo maraya elimu waa dabcan scholarship oo fursado u helayaan haddaba waxaa markaasi bulshada laga codsanaya inay ogaadaan dadka markaasi siday u kala daran yihiin sida dhibaatada u kala haysto iyo weliba ardada nintijada wanaagsan markaasi iskuullada hoose dhexe primariga ka keenay si ay markaasi uga faa'iideystaan fursadahan loona ogolaado dabcan loogana tanaasulo sida markaasi iyadoo loo kala daran yahay tani waxaa markaasi fahmi karaan dadka waxgaradka ee dhegeystayaal ee deegaanka ku sugan ama kuwa qaxootiyada markaas xereeyinka kala duwan ku sugan si markaasi cid waliba fursadaasi loo siiyo oo afarta sana taasoo caruurta laga bixin doono qarashaadka iskuulka intuu akhrisanayo fursado u heli doono waxbarasho heer caalamiyaha dhegeystayaal sidoo kale oo dabcan heli kara jaamacada haddii markaas afarta sana jaamacadda uu soo dhameysto dhegeystayaal oo laga yaabo mustaqbalka reerka in wax ka qabto una ka bedela dhegeystayo weliba bulshada dhexdeeda haddaba qofka ama ardayga waa waxaa lagu tixgelinaya in uu si eegso oo soo qaato qofka foomka deeqda waxbarashada iyadoo markaas wax qarash a uu bixin doonin la-aanta bankiga ayuu sidoo kale ugu dhow ama wakiilka bankiga ee agentka ayuu tegi karaa foomka codsiga waxaa sidoo kale looga soo dejsan karaa shabakada kooxda ama shabakada ayay kasoo dejsan kartaa equity foundation ee ah w w w e g f d m i s equity bank co k slash register haven elimu ama shabakada wasaaradda waxbarashada w w w education go k foomamka codsiga weliba habka doorashada waa lacag la-aan ee ah bixin wax qarash ah dhegeysta foomka codsiga oo si dhammaystiran loo buuxiyey weliba dokumentiyada taageero ah waa in markaas la gudbiyaa ama loo gudbin karaa laanta equity ee kugu dhow ama wakiilka equity ama qaabka ugu dambeeya maalinta khamiista ee dhegeysta sideed iyo labaatanka disembar ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ardada lasoo xulay ayaa loo dabcan loo waxaa markaasi loo martiqa dabcan ardada ayaa markaasi loo fariisiin doonaa oo markaasi tacliintooda waxbarashada heerkay gaarsiisan tahay iyagoo markaasi la dhegeysan doono bal natiijooyinka ay keeneen qofka siduu meeshuu dhimacsanyi wuxuu doonaba su-aalo ku saabsan ayaa wax laga weydiin doonaa dhegeystayaal xeryaha qaxootiyada sida kakuma kalobeey dhadhaab guddi waxaa markaasi ka kooban yihiin shakhsiyaad muhiim ah oo bulshada dhexdeeda waxaana markaasi guddoomin doona guddoomiyaha ama ku-xigeenka guddoomiyaha dowladda dhex u qaabilsan ammaanka isku soo dubri doona maareeyaha laanta bangiga equity dhegeystayaal bangiga deeqda waxbarashada elimu waxa ay bixin doonaan qarashaadka dugsiga caruurta ardada agabka waxbarashada xermaha dugsiyada iyo weliba gaadiidka muddada waxbarashada afarta sano ah barnaamijka deeqda waxbarashada elimu ayaa ilaa hadda markaas lagu amaalmarin deeqdaha waxbarashada ilaa iyo soddon iyo afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar ardada oo markaas u baahan iyo weliba kuwa dabcan kuwa ku wanaagsan waxbarashada buuxinta iyo weliba soo gudbinta foomamka ma aha micnaheedu inay markaas ay ku guuleysteen ardada haddaba keliya arday ardayga lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa waraysi warbixin kasta oo dabcan waraysi oo ku aadan waxbarashadiisa halka uu kasoo jeedo qaxootiga meeshay ka degan yihiin iyo sidoo kale waxyaala macluumaad oo asaga ku saabsan waxbarashadiisa mustaqbalkiisa warbixin kasta oo been abuur ah ama dokumenti been abuur ah waxay markaas u hersadi doontaa in si toosa meesha looga kansalo ama laga turo laguna ganaaxi karo dhegeystayaal haddaba waxaa lagu leeyahay ka taxadirar oo caruurta laakiin waa ina markaasi dadka waxaa loo sheegaya qaxootiga in ku nool markaasi kakuma kalobey iyo sidoo kale xeryaha dhadhaab inay markaasi caruurta ay kala qaadaan sida markaasi u kala eeldaran yihiin siday u kala dhibaato badan yihiin sida markaasi qoysaska ay yihiin ay ku nool iyadoo agnahay in dhibaato cid waliba ay haysato marxaladan laakiin waa lasii kala daranya qoysas ayaa maxaa jira caruurtooda markaasi natiijo wanaagsan ka keenay iskuullada hoose primariga laakiin laga yaaba inaysan haysanin hal ay cirb markaasi ay dhigaan hal meel ay ku biiraan laga yaaba iskuulo fiican inay usoo baxeen qarashaadkan ay layihiin hadda waxaa markaasi daminaysaa wasaaradda waxbarashada dhegeysan ee dalka iyadoo markaas isla kaashanayaan bangiga equity ee limu scholarship dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay haddaba dabcan haka beeldarraynin oo fursadaasi isla fiiriya isla eega ciddii markaas ku habboon waa ina markaas isla siisaan oo markaas wax kasoo bixi karo fahamkiisa iyo sidoo kalena natiijadiisa ay aada u wanaagsan tahay dhegeystayaal waana mid markaas tar u noqon karto bulshada dhexdeeda waa fursad cid walba laga doonaya in maanta cid walba iyo qofka walaalkiis uu ogolaado si ay afartaasi sano waxbarashada ee cid walba ugu fududaato dhegeystayaal star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa saaxiib yaal dhammaantiina ku mahadsantahay la socodka xulashada dhegeysiga dhegeysta star f m codka gobolka waqooyi bari cabdulaahi axmed cabdulaahi stuudiyaha labaad sagaalkii subaxni warkii ayaa la gaaray aada maqli doontaan laakiin dhegeystayaal waxaan saaka diiradda saari doonaa barnaamijka hogaanka xaalada arrimaha siyaasadda oo inta badan cid waliba saaka ay raad dabcan ay sugayso bal wuxuu noqon doono iyo waxbaa markaas diiradda ku saari doono kaga hadlo dhegeystayaal iyadoo aan eegi doono bal waa iska dhegatirka hadda dowladda ay sheegayso inay iska dhegatiraan xaaladaha dhaqaalaha ay dadka markaasi hadda bumbuuninayaan oo dhibaato doonayaan inay markaasi gaarsiiyaan dhegeystayaal waxaana hadda xukuumadda ay sheegaysaa in walaac fara badan ay dhibaato fara badan ay la kulmeen tan iyo markii xilka ay qabteen waxaa sidaas yiri dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka rigaadi gashagwa oo arrimahaasi maalintii shalayto kaga hadlay dhegeystayaal kuna sheegay in hadda wax badan la doonayo in wadanka wax laga qabto asaga iyo weliba waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa siduu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenka rigaadi gashagwa haddaba yuu haystaa yuu ku dhegan yahay maxay arrintan markan oo oga hadlayaa sido sidoo kale maxay tahay waxaa laga doonaya inuu markan ka hadlo ama xukuumadda ruto ay ka hadasho mise weli dhaliilo ayay wadaa barnaamijkaad ku maqli doontaa hogaanka aduu ee baha idmo dhegeysta
حين باتت مسكنة أو منبرا بالروض أو أحد الذي بها بأقدام النبي اللينة واهتز إجلالا ولولا اثبت أحد ونحبه بقي التوله ديدنا هل كنت عزته وكنت شموخه لما باح له المحبة معلنة أو فرحة الأنصار عند قدومه أو فخر طيبة أن راها موطنة أو كنت أنت شجى المدينة بعدما أتى النبي بها فأمست مدفنا اقرأ جعلت لك الفداء وليتني إما قرأت كل صوتك مذنا ومئة عروق للحديث وأهله فافتح صحاحك واسقني بالعنعنة وبقال قال وعاد بحدثنا ثنا وجوامع الكلم الفصاح المتقنة فلقوله صلى عليه مهابة ولقوله فوق الكلام السلطنة وعليه نور مزهر بسكينة تنساب في نفسي فتبقى مذعنة ولقوله مع من أحاب حلاوة فرحت بها كل النفوس المؤمنة وقرا حديث الحب عن أنس الذي جل عن المشتاق ما قد أحزن يا وارثا أنسا بنقل حديثه والله قد بلغت قلبي مأمنة أعد الحديث على فؤادي إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة أعد الحديث على فؤادي إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة أرجو الجنان بحب أهل الميمنة
ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu dhegeysta mar kale isku soo noqod wanaagsan warkii ay soo dhegeysteen cabdulaahi axmed cabdulaahi saaxiibayaal aad baad umahadsantahay dhegeysta la socodka xulashada dhegeysiga aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka ee dhegeysa sidaan barnaamijkan kuugu sheegay ama kaga hadlayna saaka waxaan diiradda ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeysta xaaladaha siyaasadeed ee wadanka markaasi ka taagan maxay tahay cidda markaasi hadda dhaliilka loo jeedinayo cidda dhaliilka jeedinaysa dhegeysa waacid yaana loo jeedinaya dhegeystayaal weri weli dhegeystayaal arrimaha siyaasadda ayaa wadanka ka taagan iyadoo dhegeysta bil waa dabcan waa sanad iyo bilooyin ay kasoo wareegtay doorashadii wadanka ka dhacday waa bishii dhegeystayaal ee sideedaad ee agoosto labada kun laba iyo labaatankii waa sideedaad sagaalaad tobanaad koob iyo tobanaad laba iyo tobanaad dhegeystayaal iyo hadda markaasi sii sanadkan dabcan uu sii marayo dhegeysta gabagabadiisa oo hadda maalmo keliya ay ka harsan tahay sida lix maalmood mise shan maalmood marka lagu dooro maanta waxay noqonaysaa lix maalmood inay ka harsan tahay sanadkan gabagabadiisa in markaasi laga faraxasho lagana gudbo dhegeysta loo gudbo sanad kale laakiin mala socotaa in xaaladda weli isfahmwaa ay ka dhex taagantahay gudaha wadanka dhegeystayaal markay imaato xaaladda sixir bararka xaaladda nolosha iyo xaaladda markaasi imikan qiyamka marka laga hadlaya la qiimeynayo marka laga hadla labada dhinac ee xukuumadda iyo weliba tan mucaaradka weli arrimahan waxaa sidoo kale si dadban oga hadlay madaxweynaha waxaa sidoo kale ka hadlayay dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenkiisa rigaade gayshawa waxayna tilmaamayaan ayna ka hadlayaan dhegeystayaal in ay dadka weli ay ka dhaadhicinayaan mise leeyihiin waa inaad sii adkaataan waa inaad sidoo kale fahanto waxyaalaha aan doonayno wadanka inaan ka qabanno aan ka bedelno dhegeystayaal waxay tan ku imaatay kadib markii waa dabcan hadallada ay aada u sii bateen ku aadan xaaladda nolosha wadanka ay hadda heerka ay marayso madaxweyne ku-xigeenka xirigaada gashagwa ayaa markaasi kenyaanka ku booriyey inaysan dhegeysanin dhaliilada waa dhaliilaha markaasi ku saabsan xaaladaha dhaqaale ee loo jeediyo maamulka uu hadda uu hogaaminayo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxay hadda ay tilmaamayaan ayna ku tilmaameen kuna sheegeen inay suurtagal ay noqon karin xaaladda marka loo fiiriyo in markaasi dadka la jiheeyo dadkana lagu sheegay in aan hadallo suurtagal ahayn aan hadallo markaasi u wanaagsaneyn horumarka ama lagu diro xukuumadda in markan la dhegeysan doonin waa siduu hadalku dhigayo rigaada gashagwa haatan ay dhegeystayaal ay imaaneysaa hadalladan dhegeystayaal iyadoo mucaaradka ama sidoo kale xubnaha inta badan kuwa ka daraasay ama ka hadla dhaqaalaha ay sheegaan in xukuumadda ay ku guuldareysatay mise ku fashilantay inay wax ka qabato kanawaa inay wax ka qabato kana bedesho xaaladda wakhtigan hadda wadanka ku sugan yahay laakiin hadalkan waxaa hadda markan sii xoojinaya waxaa markan usoo jeestay madaxweyne ku-xigeenka rigaade gashagwa wuxuu leeyahay inoo dhaafa xukuumadda anaga ayaan doonaynaa in wax aan ka qabanno nasiya waqti oo aan wax kaga qabanno kuna bedelno dhaqaalaha soo saarno dhaqaalaha markaasi qaarsoon macnaha wuxuu ula jeedaa in markaasi canshuuraha wadanka lasoo aruuriyo lana ogaado bal halka wadanka uu jahaysan karo deymo fara badan wadanka lagu leeyahay waan usoo dhaadhici doonaa dhegeystayaal bal hadalladaasi halka uu ka yiri iyo waxaa markaas hadda uu damacsan yahay ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha tan waxay hadda toos ugu turjumaysaa inuu u hadlayo xukuumadda dhegeystayaal uu hogaaminayo ruto inkastoo laakiin ay ka wada taagsan yihiin hal xukuumad dhegeystayaal waa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa waxauu hoosta ka xariiqay in geeti socodka dib loogu soo nooleyn doono dhaqaalaha uu si habsami leh u socdo waa sida uu ku yiri dabcan hadalkiisa madaxweyne ku-xigeenka rigaade gashagwa wuxuu leeyahay mid markaasi walaac gelin karta dadka ma aha mid markaasi dhagaha looga hadli kara ma aha dhaga hadalka iyo sidoo kale in markaas dadka dabcan loo jeeyo maamulka ama laga soo horjeesiyo maamulka wuxuu sheegayaa waa dabcan siduu hadal ku dhigay madaxweyne ku-xigeenke inay markan aan loo fadhinin loona joogin kenyaankanay arkayaan wadada saxda ah ee wadanka uu markan ama waa qaranka uu doonayo ama uu ku tilaabsanayo waxaa arrintan uu ka hadlay ama uu sheegay inaysan dhegeysanin dhaliilaha ee ku saabsan dabcan loo jeedinayo laguna foodeynayo laguna soo horjeedo dabcan waa hogaankooda sida uu hadalka u dhigay dhegeystayaal wuxuuna hadalkaas ay ku socdaan qeybta dambe ayaan usoo dhaadhici doonaa uu kuna ogaan doonaa dhegeystayaal weli yuu ka dabalulushaa ama yuu ka dabalushaa dhegeystayaal maxay xukuumadda nafsadeedana ee iminkan ay u soo jeedinaysa ama isku soo jeedinaysaa mucaaradka oo hadda markaasi ka yara fariistay dhegeystayaal quburooyinka ayaa mar kale ka faalloonayaan laakiin waa xaalad siyaasadeed oo laba dhinac markaasi lagu doonayo in lagu kala xasiliyo xaaladda dadka dhegeystayaal ee shacabka macnaha labada dhinac waa loo baahan yahay xukuumadda waxay u baahan tahay dad markaasi dhankeeda inay ka haystaan taageero ah halka sidoo kale mucaaradka ayagana dhankooda ay doonaya dad inay ka haystaan laakiin haddii markaasi la kala aamuso waxay noqonaysaa in wadanka uu damo in sidoo kale xaaladihii waqtigii wixii sida inta badan looga looga looga sawirtay ama laga sawiran karo guud ahaan marka laga fiiriyo dusha sare in markaasi la kala ogaan karo wax cid waliba ay kala tabanayso mise cid waliba ay kala sheegan karto sida dareenka dadka labada dhinac ee haddana u kala qabaan dhegeysta gashagwa ayaa mar kale waxa uu sheegay in isaga iyo william ruto ay talada dalka la wareegeen xilli dhaqaalaha uu aada u hooseeyey ogsolow halkan arrinta waxay dib ugu noqonaysaa ee markaasi sii kicinaysaa sii hurinaysaa mucaaradka iyo weliba xukuumadda ayaga markaasi kasii horeeyay hadalkan ayaa macno fara badan markaan su-aal wax walba gelinaya dhegeystayaal halkan waxa uu leeyahay waa hadalkiisa sida laga hayo wuxuu leeyahay waxaan hadda aan doonaynaa in wadanka wax aan ka qabanno waa dhabada dhinac marka laga soo tago wuxuu dabcan wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa inaan waa dabcan inaan soo noolayno dhaqaalaha si habsami leh sida hadda uu u socdo waa siduu hadalkiisa ku yidhi laakiin maxaa daba socdaa rigaade iyo william ruto rigaade gashaag waxuu leeyahay wuxuu markan isaga uu dultaagan yahay uu leeyahay isaga wuxuu leeyahay aniga iyo ruto waa madaxweynehee waxaan dalka talada aan la wareegin xilli dhaqaalaha uu aada u hooseeyo hadalkan wuxuu aad markan ugu laabanayaa madaxweynihii asaga ka horeeyay ruto waana madaxweyne uhuru kenyatta waxay hadda dhaliil badan u jeedinayaan qaabka nolosha dhaqaalaha wadanka ee dhulka ola gala iyo weliba qasnada waa sida ayagay tilmaamayaan sheegayaan xukuumadda rutoye inay markaas waxba aysan ugu imaanin sidoo kale dhaqaale xumi wadanka waqtigaas ay ka jirta kana taagneyd waxa ay markaasi filanayeen iyo waxa ay doonayeen iyo weliba hiigsigooda markay ahayd ay la kulmeen xaalad markaas qasnad maran inay markaasi kadib ay baraarugeen kadibna ay fariisteen ay arkeen bal waxa sida uu asaga hadal ku dhigayo waxa markaasi la haboon wadanka halkee wax looga qaban karaa sidee markaasi wax lagu dabooli karaa sidee baahiyada iyo dhibaatada iyo xaaladda iyo weliba dabcan sanad maaliyeedka waqtigaasi ayaga ay kusoo hagaageen laisku waafajin karaa si looga gudbo dhibaatada iyo culeysadii marxaladaas waqtiga uu dareemayo waa sida markaasi ragaada gashaaga uu hadda dib ugu noqonayo waxa uu leeyahay labada laba qof ayaa markaasi ka dambeeyeen xaaladda heerkan waqtigan in lasoo gaarsiiyo waxaana uu sheegay inay kale yihiin raila odinga iyo sidoo kale uhuru kenyatta in xaaladda waqtigan ay heerkan lasoo gaarsiiyo sidoo kale dhulka lala galo dhaqaalaha wadanka sixir bararka heerkan soo gaarayo iyo weliba nolosha oo hadda markaasi adkaata balse waxa uu leeyahay in waxaasoo dhan la ciribtari doono in waxaasoo dhan wax laga bedeli doono iyadoo markaasi hadda kenyaanka uu ka codsaday in waqti kooban la siiyo si markaas isku shaandhayn si dabcan isbedel xoogan dhanka dhaqaalaha ee wax markaas ay kaga qabtaan kuna yareeyaan dhibaatada iyo culeysada wadanka hadda markaasi taagan tani markan waxay leeyihiin khubarada oo uu qirsan yahay in xaaladda ay adag tahay in sidoo kale maciishada ay nolosha ay adag tahay laakiin waraysi mar uu warbaahinta siinaya dhegeystayaal isbuucaynu soo dhaafnay madaxweynaha waxa uu sheegay sidoo kale uu ka gaabsaday in uu faahfaahin fara badan uu ka bixiyo waxaa markaasi kaga go-an xukuumaddiisa habka nololeed ee hadda dadka ay la daaladhacayaan dadka ay doonayaan in arrimahan wax laga qabto sixir bararka balse arrintaasi faahfaahinteeda waxaa keliya markaasu kusoo koobay in xukuumadda qorshe ay u hayso oona sidoo kale ay arki doonaan laakiin waxaa la kala garanlayahay qorshaha higsiga ee markaasi doonayso in dhaqaalaha wadanka wax looga qabto laguna bedelo iyo weliba sida dhaqaalaha lagu soo kobcin karo iyo sidoo kale si loo heli karo nolol markaas dadka caadiga ah ku wada noolaan karaan sidii hore dhegeystayaal horaan waa la ogaa warbixinada qaar ee inta badan lasoo saaro laguna ogaado dhegeystayaal bal inta ahaan ee qofka shaqsiga kenyaanka ah uu markaasi ku noolaan karo maalintii ama uu cuni karo dhegeystayaal horaan waxaa dabcan horaan waxay ahayd dhegeystayaal lacag gaarayso hal doolar oo lacagta dalka dhig waa dabcan hal doolar oo lacagta maraykanka in qofku markaas uu quudin jiro waa wixii dabcan wixii ka bilowda labada kun sagaal iyo tobankii warbixintii lasoo saaray ilaa labada kun iyo koob iyo labaatankii ayaa markaas warbixin ama hadalkaas ugu dambeysay kadib waxaa leeyahay dhaqaalaha awgiis oo xumaaday xitaa iyadoo markaas ay jirtay cudurka ama safmarka corona waxaa leeyahay taasi dhaqaalaha wadanka iyadoo xaalad ay xumeyd waxaa leeyahay hadana way anfici jirtay marka loo fiiriyo habnooleedka dadka laakiin waxaasoo dhan hadda waxay isbedeleen kadib labadii kun laba iyo labaatankii kadib doorashadii la galay ololihii la galay iyo weliba sixir bararkii iyo wakhtigan hadda markaas lagu jira labada kun saddex iyo labaatanka sii dhammaanayo sii gaboonayo waxaa hadda markaasi leeyihiin dhinaca kale markaa fiiriso weliba kuwa aada uga faallooda waburooyinka dhaqaalaha inta badan iyo siyaasadda isku lifaaqo waxay tilmaamayaan ay leeyihiin waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyadoo kun dabcan waa sanad iyo barar ama sanad iyo shan bilood oraal ahaade waa sanad iyo shan bilood ay u dhammaatay maxaa markaasi la gudbooneyd maxaa looga fadhiyey maxay tahay waxaa looga rabay in ay markaasi ka qabtaan sidee markaasi looga rabay in ay xaaladda iyo sugnaantu waa sugnaanta ee xaalada waa xaaladda dhaqaale ee laga rabay in heer wanaagsan laga gaaro makaa dabcan ma kaafiyeen oo lama gaaray tani waxaa markaasi jawaabteeda bixinaya dhegeystayaal iyadoo madaxweynaha uu aada uga lalaabtay ugu wareecsay laakiin madaxweyne ku-xigeenka rigaadiga shaagwa xirada ayuu arrintan la soo galay oo xirada muusan kala bixin sidoo kale muusan ka gaabsanin balse wuxuu ku soo celiyey shakhsiyaadkayga markaasi ka horreeyey wuxuu weliba la lamaanay ama kula qabtay dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxa uu sheegay in labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii wadanka markaasi ka dhacay hanshek dabcan heshiiskii ay dhexmaray madaxweynaha iyo sidoo waa madaxweynihii hore wadanka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga maba looga dambeyn ayuu taagan yahay dhegeysta rigaadiga shagwa wakhtigaasi waxauu leeyahay wax walbaba waxay markaasi ahaayeen xaalad markaasi inta badan kenyaanka indhaha ka fiirsanayeen laakiin markii dambena xaqiiqda rasmiga laga ogaaday laakiin maxaa la kulanay laakiin maxaan aragnay waa mid hadda markaasi taagan waa siduu hadalka u dhigay rigaadiga shaagwa waxa uu hadde uu ka hadlaya ayaa ah wuxuu leeyahay in dhaqaalaha uu aada u hooseeyey uu sidoo kale meesha ugu xumaa marka loo fiiriyo hanaanka wadan markaasi soo kobcayo ama soo korayo marka laga fiiro dabaqa hoose waa dabaqyada weliba inta badan hadda lagu tilmaamo afrika waa dabaqa ugu hoose dabaqaas labaad ka dhexaad dhexe iyo kan markaasi ugu sare weli ma jirto afrika markaasi marka loo fiiriyo in heer sare ay ka gaartay dhanka dhaqaalaha laakiin dabaqyada dhexe ay inta badan ku jiraan sida wadamada nigeria wadamada morocco wadamada egypt iyo sidoo kale wadamada inta badan barwaaqada marka laga hadlayo ay ku jiraan koonfur africa kenya ayaa sidoo kale qeyb markaasi ka ah dhegeystaal oo hadda marka laga hadlayo dabcan waa marka laga hadlayo qiimaha lacagta ee dhegeystayaal in wax badan lagu qabsan karo lagu bedeli karo dhegeystayaal laakiin hadda rigaadiga shaagwa iyo kuxugey oo dabcan iyo madaxweynaha waxay haba dabcan taagan yihiin in hadda wax badan la doonayo in laisku qabto xukuumadda waxay sheegtay in hadda ay la daala dhacayso deymo fara badan xukuumadda waxay sheegtay in hadda ay inta badan ay doonayso in lacagihii wadanka loo qaaday deymihii sida ay ku kaafin laheyd ama iskaga bixin laheyd iyadoo loo marayo sidoo kale loo qoondeynay sanad maaliyeed weliba oo sanadka lagu dhawaaqayo sida qoondeynta iyo weliba inta badan lacagta la aruurin doono ee markaasi waa lacagta la aruurin doono tobanka shilin ee canshuurta in saddex shilin looga jari doono dhegeystayaal si deymaha lagu bixiyo wadanka ee hadda inta badan ay ku sheegayso in culays fara badan ay ka haysato laakiin xukuumadda ruto hololihiisa ay weliba marka laga soo baxay inta badan waxay tilmaamayeen sida ay kaga gudbi karaan kaga bixi karaan dhegeystayaal lacagaha lasoo amaahdo iyadoo ay ku sheegeen in inta badan dhaqan dhaqaale ay dhibaato ku keeni karta xaaladda wadanka laakiin saameyntai culaysadaasi waxay dib mar kale ugu celin kartaa raadka markwaa raadkooda sidoo kale laga yaaba wadanka inuu kobci waayo inta badan culayso fara badan ay lasoo darasaan horaan ayaa laga hayaa madaxweynaha inuu markaasi uu booqasho uu ku tegay wadamada nigeria sidoo kale tusaale uu usoo qaatay iyo wadanka markaasi koonfur africa soona arkay habka iyo weliba nolosha ee markaasi daqliga loo aruuriyo iyo weliba nidaamka taasi ayaa keentay in uu arintan ay markaasu ka baaraandoogo ku aadan qaabka daqli aruurinta ee canshuuraha dhegeystayaal ee hadda inta badan lagu haysto leeyahay wadanka iskuma filno wadankana ma awoodo in cid weliba markaas ama meel weliba canshuur la geliy dhegeystayaal laakiin xukuumadda waxay hadda ku adkeysanaysaa inkastoo laakiin baarlamaanka waa dabcan inkastoo maxkamadda ay ka diiday oona markaasi tilaabo ay ka qaadi karin lacagaha ay markaasi xukuumadda sheegayso in lagu kabi karo dhaqaalaha in lagu kabi doono nolosha iyo weliba in markaasi wax badan lagu kaafin doono mise ay ugu tari doonto mise ay kaga qaban doonto lacagaasi la aruurinayo ee dakhliga marka laga hadlayo dhegeystayaal waa nidaamka ee hadda xukuumadda ay markaasi doonayso wax inay ku celceliso laakiin hadda way ka socon la-dahay ee laleeyahay laakiin higsiga waqtiga ayaa laga hadlayaa bal waxa markan haddana ay ka baran karaan cashir ahaan sanad maalideedka kale ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa labada waa raalli hade waa sanamaliyeedka labada kun afar labaatanka labada kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal waxyaalaha laga baran karo iyo weliba wixii markaasi imikan ay ku reebi karto xukuumadda ruuto maxaa looga fadhiyaa maxaa laga doonayaa dhegeystayaal hadda xilka waxaa leeyahay iyaga ayaa markaasi hayaan waxay markaasi arrintan sabab u noqon kartaa dhegeystayaal xaaladda dhaqaalaha xilligan aada u xun in markaasi lagu celiyo xukuumaddii asaga ka horreeyay iyo raila odinga tani mid markaasi hadda qiil ay lagaga dhigan karaa mise waa mid markaasi xaqiiqada rasmiga ka ah inay markaasi dhibaatada iyo xaaladaha markii la ogaaday bannaanka loo dhigay ama looga baxay meel garoon cidlo ah sida hadda ay hadda ku andacoonayaan warigaada gashagwa si toos oo uu u sheegay dhegeystayaal hogaamiyaha labaad ee dalka warigaada gashagwa wuxuu ku sugnaa maalintii shalato nyeri sheegana in madaxweynihii saddexaad ee dalka mwai kibaki waqtigii uu dabcan ka qaaday inuu markaasi wanaajiyay xaaladaha dhaqaale balse ugu dambeyn uu ku guuleystay iyagana ay ka rajeynayaan in xaaladda ay isbedesho markan waxaan dib ugu noqonaynaa moy kibaki moy kibaki waxauu xilka uu kala qaaday dabcan madaxweyne waa madaxweyne wuxuu xilka markaasi ka qaaday dhegeystayaal madaxweyne daniel trotich arab moy moy daniel moy ayuu markaasi xilka kala wareegay waqti gaaraysa ilaa iyo afar oo afar iyo labaatan sane xilka uu wahayay kasoo bilaabto kun sagaal boqol dhegeystayaal waa kun sagaal boqol waa kun sagaal boqol sideetan waa kun sagaal boqol waa dabcan sideetan iyo toddobadiiaan filaya inay ahayd inuu xilka markaas uu qabtay ilaa iyo waqtiga markaasi xilka lagala wareegaya waqtiga xitaa waxa uu u taagnaa xil waxaa dabcan waqtiga markaasi taageero xoogan uu helay kadibna fursada fara badan oo wadanka markaasi keenay dhegeystayaal waxaa kamid ah isku socodka waxaa kamid ah furfuraanshuhu waxaa kamid ah xisbiyada siyaasadda waxaa kamid ah dhaqaalaha waxaa kamid ah istiraatiijiyada dhaqaalaha loo aruuriyo waxaa kamid ah canshuuraha nidaamka waxaasoo dhan ayaa markaas uu ka shaqeeyay kana hagaajiy inkastoo laakiin asaga uu dhaqaalaha ku takhasusay dhegeystayaal waqtigaasi iyo waqtiga hadda ayaa markaasi qiil ay hadda ay leeyihiin waa dabcan xukuumadda ruto ay hadda raadinaysaa sidii markaasi wax ay kugu qaban karto kuna bedeli karto waxay hadda sheegtay in waqti ay ku qaadatay heerna uu ka gaarsiiyey kana bedelay kana guuleystay dhaqaalaha dhegeystayaal inay hadda markaas ayagana tilmaamayaan sheegayaan in ay isbedel xoogan ay rajeynayaan ayna keeni doonaan ayna aaminsan yihiin balse ay ka codsanayaan shacabka in markaas ay isdejiyaan uusan sidoo kale la marin habaabanin loogana shakeynin laguna dabcan dhaliisha faraha badanna ay markaasi xukuumadda laga daayo sida ay hadalka ayaga u dhigayaan ay sheegayaan in fursado weyn hadda ay haystaan dhegeystayaal xukuumadda waxay hadda raadinaysaa nidaamka wax walba loogu qaban karo laguna bedeli karo dhegeystayaal sheegayna inay wax walba suurtagal ay noqon karto possible ayay kuleeyihiin waa suurtagal hadda waxay suurtagal ku tahay wadadii kibaki waxay markaasi ku qaadan doontaa waqtiyo fara badan sanado fara badan sidee markaasi dhaqaalaha wadanka uu noqon doonaa intay markaasi laisdhaliilayo mise dhaliisha markaasi taagan tahay sidee markaasi uga go-antay xukuumadda in wixii hore ay kaga dabcan hilmaamto iyo weliba nidaamka hadda ay raadinayso inay tilaabadii kibaki ay qaadaan dhegeysta ragaadayga shaagwa
usijali hii kelele iko ma headline nilikuwa naangalia ya 204 205 walikuwa wanapigia kibaki kelele wakimwambia yeye ni bure wakasema wewe umeongea ameleta VAT Kibaki ndiye alileta VAT alikuwa anachukua kodi akapigiwa kelele 204 205 206 mambo ikaanza kubadilika watu wakanyamaza ikifika 207 watu wakaamua Kibaki arudi by the time Kibaki alimaliza miezi yake miaka yake kumi President Mwai Kibaki was a hero of this country mimi nataka kuambia nyinyi watu ya nyumbani hakuna shida tulipata shida kubwa tulipata nchi imefilisika na nilisema pale Kasarani, kwa store yetu hakuna kitu ya kukula. Tumeanza Kenya afresh.
Waddo cusub ayaa hadda furnay uu leeyahay dhegeystayaal oo bilow ah, ma aha wixii hore waxa uu leeyahay waad arki jirteen waa lagu qalin jiray labadi kun saddexdii labadi kun iyo afartii kibaki waa lagu buuqi jiray laakiin markii la arkay xaqiiqada waxay markaasi noqdeen kuwo aamusan oo dooray oo dabcan eh, waa eh, roob ku day oo uu leeyahay eh, waxay markaasi ku hadlaan ayay garan waayeen haddana anaga tii ayaana haysataa waxa uu leeyahay wax waa dabcan waa- waa maqleysin in ama waa maqleysin dhegeystayaal in rigaadayga shaaga uu leeyahay wadanka waa uu filis dabcan lacag kuma jirto oo wadanka xaalad adag ayaa markaas ugu imaanay haddana wuxuu leeyahay waxaan bilaabaynaa ama bilaawnay fresh wadan fresh ah macnaha loola jeedo mid cusub mid markaasi dhaqaalaheeda lagu arurin doono dhaqaalaheeda wax looga bedeli karo horumarkeeda dhaqaale iyo weliba saamigeeda dhaqaale wax walba ay shee- uu sheegay in hadda ay ka go-an tahay in wax ay ka qabtaan kana bedelaan dhegeystayaal hadalkaasi waxaa jiray rigaadayga shaagua dhegeystayaal markan waxaa la isweydiinaya dhegeystayaal yaa la dhaliilayaa maxaa loo dhaliilayaa maxay hadda xukuumadda ka qaban laadahay mise fahamkii nidaamkii dowladnimo ayaa hadda markaasi ad adkaatay oo xaaladda dhaqaale heerkaa markaasi gaarsiisay dhegeystayaal waqti intee dhan ay hadda markaasi qaadanaysa waa su-aalaha marka la hordhigayo rigaadayga shaagua oo xukuumadda dhegeystayaal qubrooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ayaa arrimahan inta badan kala rogrogayaan kala dhigdhigayaan kuna tilmaamayaan in hadda markaasi waqti looga fi- dabcan ku filan ay haysato xukuumadda ruto loogana doonayo inay markaas ayaga ka go-an tahay marka hore waxaa laga gelay meel markaas aad u adag oo sidoo kale lama taabtaan ah waa dhanka doolarka lacagta ee maraykanka ee hadda markaasi heerka waa heer sare markaasi wadanka ka gaarin weligiisna uusan ka gaarin dhegeystayaal lacagta maanta lagu sarifay wadankana ay aad u adag tahay waxaana markaasi laga hadlayaa in xaaladda wadanka ay markaas laisku keeni karin haddii markaasi laba shay aan laga qabanin kow waa shidaalka oo markaas lagu kala iibsado doolarka doolarkan oo sare u kacsan dhegeystayaal iyo sidoo kale doolarka nafsadiisa oo waxba markaasi laga dabcan aan laga qabanin oo dib loogu bedelin in markaas wax lagu kala iibsaday shininka dalka horaan ay arrintan madaxweynaha tilaabadaas uu ku qaaday dhegeystayaal laakiin durbadii arrintan waa lasoo farageliyey maraykanka ayaa soo farageliyeen kuna sheegeen inuusan ka hadli karin doolarka inuu sidoo kale uusan soo ca- dabcan carabaabi karin doolarka kana gudbo xaaladaasi maalintaas ayaa ugu dambeysay madaxweynaha inuu ka hadlo doolarka taasi ayaa hadda keenaysa in dib u dhex xoogan iyo weliba sixir bararka wadanka uu sare u sii kaco dhegeystayaal xaaladda ayaa hadda markaasi ku adkaanaysa haddii shidaalka oo hadda waxba laga qabanin xukuumadda marka horena waxaa leeyahay waxay markaasi ku fashilantay ama waxay sidoo kale ku fududaatay inay lacagtii subsidiga ama lacagtii lagu kabi jiray dhegeystayaal shidaalka inay meeshaba ka saartay kuna dartay lacag kale v a t-ga boqolkiiba lix iyo toban horaan waxay ahayd boqolkiiba sideed lacag kale ayay kusii dartay v a t dhegeystayaal keeni kartana in culeysyada weli ay sii bataan sina jiraan laakiin xukuumadda wax badso ayay hadda markaasi ku jirtaa oo waa sida quburooyinka ay u hadalka u dhigayaan ay kagana hadlayaan kagana doonayaan markaasi in dib mar kale iskugu laabato xukuumadda si markaasi ay kaga guto cidda cambaaray cidda ay cambaareynayso macnaha cidda ay markaasi dhaliilada u jeedinayso kadibna ay kaga gudato aragto nidaamka saxda ah ee duulinimada ee wax kaga qaban karta kuna hadaag- hagaajin karta dhegeystayaal hadda waxaa la isweydiinayaa yaa la eedeynaya ma xukuumaddii horreysay hadda ay ku dhagan tahay ama xuk- eh, xukuumadda hadda jirta ay ku dhagan tahay tii ku horreysay oo markaasi la- dabcan eh, ku jiro madaxweynaha waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga mise hadda xaaladii ayaa markaasi gacanta ka baxday oo qaab markaasi nidaamka ayaa hadda adkaatay dhegeystayaal ee su-aalaha miiska saaran ay qeyb markaasi ka yihiin nidaamkii hadda looga fadhiya mise xukuumadda waxay markaas u baahan tahay waqti in la siiyo ay arrintan ku kala shaandhayn karto arrintan ku kala xasilin karto arrintan ku kala derjin karto ee ku aadan dhaqan dhaqaalaha ee wadanka ama siyaasadda ee hadda wadanka markaasi ka taagan dhaqaalaha markay imaato dhegeystayaal la socotaan in hadda kenyaanka ay aada u cabanayaan ogana qaylinayaan xaaladda wadanka hadda markaasi heerka uu maraya dhegeystayaal qadka telefoonka ayaan ku siinaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka mar kale aan kugu celinaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber markan dhegeystayaasha intaan qadka telefoonka aan siinin waxaan ka codsanayaa markan inay ii ogolaadaan inaan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal dhegeyste waxaa leeyahay education waa dabcan waa elimu scho- waa scholarship ama elimu scholarship waxaa lagu leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale iyadoo u marayso bangiga equity iyo hay-adaha samafalka equity ee adeeg waxbarasho siin doonaan ardada kasoo jeeda qoysaska danyarta ardada qaxootiyada ee aadka ugu nugul oo markaas laga doonaya inay ku beeraan dabcan iskuulada waa kuwa markaas natiijadooda heleen oona u fariisa imtixaanka qaranka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal hele buundada labada kun af- waa laba ku- waa laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton dhibcaha gabdhaha iyo wiilasha iskugu jira wiilasha imtixaanka k c b oo sanad sanadkan kuwa u furiisteen dugsiyada hoose ee dowladda xeryaha qaxootida dhegeysta dhadhaab ee kaakuma ee bulshooyinka martida dhadhaab ee kaakuma sidoo kale ardada hele baahida waa dabcan kuwa baahida gaarka qaba ayaa inta badan la siin doonaa dhibcaha markaasi ka yar wax laba boqol iyo afartan gabdhaha laba boqol iyo konton wiilasha oo markaas u qalmi doona deeq waxbarasho oo ay hegi karaan ay heli karaan dhegeystayaal yaa u qalma deeqda waxbarasho ee limu scholarship ardada agoomaha iyo weliba kuwa baahida gaarka qaba iyo kuwa naafada ah ayaa helay dhibcaha ka hooseeya laba boqol iyo afartan oo la tixgelin doono gabdhaha iyo wiilasha qaxootiga ee kamid dugsiyada markaasi ku jira xeryaha qaxootida iyo sidoo kale bulshooyinka martida loo yahay kaakuma kolobey dhadhaab kuwaas ayaa heli doonaan ugu yaraan dhegeysal ama lagu doonaya in la siiyo ardadaasi buundada ama darajada haysta dhegeysta laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton dhibcaha waa kuwa markaasi baahiyada gaarka qabay qaxootida markaasi ku noole iyaga ayaa xaq u lehay lugaha deeqda waxbarashada ardada qaxootiga gebi ahaanba gaarka ah ama sidoo kale waa kuwa markaasi qaba baahiyada gaarka ah kuwaasoo helay ayagana laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton ee markaasi kale gabdhaha iyo wiilasha ayaa sidoo kale ayagana faaiidan faaiidan faa'iidadan heli doona waa maxay waxyaabaha lagu tixgelin doono si uu ardaga ama ardayga ugu qalmo deeqda waxbarashada elimu keliya ardada qaxootiga ah ee aan marka si kale aan ugu awoodin inuu ku biiro fasalka koowaad iyaga oo aan haysanin taageero dhaqaale ee dhanka waxbarashada ku habboon ayaa fursad loo siin doonaa deeqda waxbarashada kuwaas waxaa ka mid ah ardada qabaahida gaarka dhegeystayaal sida kuwa maqalka dhibaatada ka waa naafada aragga dhegeystayaal iyo otismka otisimka iyo sidoo kale albinismka naafo qof waliba wax uu tahay uu yahayba cawryaan ha ahaado musax kale ahaado fursadaas ayuu heli doonaa oo laga doonaya qofkan inuu ka qayb qaato deeqda waxbarashada dhegeystayaal goonta ayaa sidoo kale kamid a caruurta nuguul ayaa kamid a ardada afartan iyo sagaalka dugsi ama wax ka bartay dugsiga bulshada martida loo yahay ama ardada waalidiintooda waa kuwa markaas aada nugul oo sidoo kale aan haysanin tabarna aan haysanin maalideed ee caruurtooda waxay ku baraan waxaa kamid ah qoysaska la ildaran la xanuunsan cudurka h i v aids iyo cuduro kale oo dabcan inta badan mas-uuliyada aansan qaadi karin buuq laga yaaba inay ku furan tahay san haysanin taageero ku aadan caruurtooda wax loogu qaban karo hadda fursado ayaa u banan ayagana qoysaskaasi qoysaska fakhriga ah oo aan waxba haysan dhaqaale oo aansan aawoodin in caruurtooda wax bartaan ayagana fursad ayaa loo siinaya ilmaha la yacan ilmaha lagu xadgudbo iyo weliba kuwa markaas maskiimada gabdhaha agoomaha rajada ah oo sidoo kale laga yaaba qoysas kale in la joogaan darajo fiicanna keeneen dhegeystaal ayagana fursadaan heli doonaan kuwa dhegeystaal da-da waa dabcan waxaa raalli ahaade waxaa markaas doonaya qof waliba inuu fursadahaasi ka faaideysto cid waliba maskiin ah qaxooti waliba ku sugan ama sidoo kale keena buundo wanaagsan oo doonaya in waxbarashada uu ku biiro dhegeyso laguna talinaya inay kasoo qaataan foomamka codsiga deeqda waxbarashada iyadoo wax markaas qarash ah laga qaadan karin ama laga bixin karin dhegeystayaal la-anta bankiga si dhow ama wakiilka bankiga foomka codsiga waxay sidoo kale laga soo dejsan karaa shabakada kooxda equity ama waa bankiga equity foundation ee w w w a e g f d m i s equity bank c o k register ama shabakada wasaaradda waxbarashada ayaa sidoo kale booqan karta waxaana qaraacaysaa w w w education g o k foomamka codsiga weliba habka doorashada waa lacag la-aan habixinin wax qarash ah dhegeystayaal ama foomamka waxaad kasoo jisan kartaa qeybaha internetka foomamka codsiga si dhammaystiran loo buuxiyey dhegeystayaal iyo weliba foomamka codsiga oo dhammaystiran dokumentiyo taageero ah waa in markaas lagu gudbiyaa lantan bankiga equity ee kugu dhow oo wakiilka ama agenta equity bank ama agabka ee ugu dambeeya ama maalinta ugu dambeysay khamiista sideed iyo labaatanka december labada kun saddex iyo labaatanka ardayda asoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa wareyso kaas oo ay qaban doonaan guddi latalin deeqatalinta deeqaha waxbarashada bulshada mid kasta oo kamid ah ardada dabcan xeryaha qaxootida weliba kaakuma kulabey iyo dhadhaab guddiga waxay markaasi ka kooban yihiin shakhsiyaadka muhiim ah ee bulshada deeqdawaa dhexaad ah waxaana gudoomin doonaa gudoomiyaha ama ku-xogeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaana isku dabaridi doonaa maareeyaha laanta bankiga equity barnaamijka deeqda waxbarashada ee limu waxay bixisaa qarashaadka dugsiga caruurta ama ardayga agabka waxbarashada xermaha dugsiyada weliba gaadiidka muddada markaas waxbarashada ee afarta sana dhegeystayaal barnaamijka deeqda waxbarashada ee elimu ayaa hadda markaas abaalmarisay deeqaha waxbarasho guud ahaan soddon iyo afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar ardada oo u baahan iyo weliba kuwa wanaagsan waxbarashada iyo waxaa markaasi laga doonaya cid waliba inay fahamto buuxinta iyo weliba soo gudbinta foomamka maaha micnaheedu inaa markaas aad ku guulaysatay keliya dhegeystayaal ardayga lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa waraysyo warbixino kasta oo abeen- oo ama been abuur ah ama dukumenti been abuur ah waxay markaas u horseedi doontaa in si toos ah lagaga kansalo ama lagaga gudbo dhegeystayaal haddaba waxaa markaas anigana ku leeyahay dhegeysalka yuusuf ahaan haddaba u naxariista ilmaha agooma aha ilmaha gabdhaha darye- dabcan daryeel aanta ah dhegeystayaal oo laga yaabaa inay ho- gabadhaasi rajo ay tahay laakiin darajo wanaagsan ay keentay in markaasi foomamkaad u buuxin kartaan maalmaha yar ay soo hartay loo xareyn karo kana faa'iideysan karaan si ay fursadahaas waxbarasha deeqda waxbarashada ay u hesho ee wasaaradda waxbarashada dalka ay bixinayso weliba waa ardada qaxootiga laga hadlaya kuwa kale ma ahan kuwa qaxootiga aada looga hadlayo in hadda foomamkan ay buuxsadaan oo ay soo qaataan oo sidoo kale fursadahan ay heli karaan dhegeystayaal cid waliba waa in ay ay- waa inay markaas ogaato sida loo kala daran yahay sida baahida loo kala qabo taasi ayaa noqon karta in ardaygaasi wax badan uu ka keena uu- uu sidoo kale soo hiyo guulo laga yaabo qoyskii waxtar in uu- uu u noqdo iyo weliba wax- waxgal dhegeystayaal ee ardada star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m haddii aad ku sugan tahay nairobi iyo nawaaxigeeda ogow waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad mumbaaso aad ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa iyo xeryaha qaxootiyada dhadhaaba aad ku sugan tahay iyo faaf iyo tanarifa masalaanina waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic xal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xawasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtu nahay dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibic ebir isyelo balambala meeru madowgaashina waxay naga dhegeysanayeen hal ibir laba dhibic saddex marsaabi diimoyaale dhegeystayaal xeryaha qaxoot waa raalli hada waa xuduudda dhankaas ethoobiya waa sideetan toddoba dhibic toddobo www star f m co k applicationka appka waa soo dejsan kartaa meel walba aad ku sugan tahay haddii aad gaarigaada ku sugan tahay haddii aad goob meher ku- aad ku sugan tahay haddii aad maqaaxo ku sugan tahay haddii aad xafiis ku sugan tahay haddii aad socoto wax walbaba waxaad markaasi si toosa live streamka barnaamijka sida toos ku socda aad uga dhegeysan kartaa aaladaas ama appkaasi aad soo dejiso keli waxay kaaga baahan tahay internet dhegeystayaal codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa mar kale saaxiibayaal bal qadka telefoonka dhegeystayaasha aan siiya barnaamijka hogaanka aan dib ugu soo qan- aan ugu noqono iyadoo aan saaka diiradda ku saaran ee kaga hadlayno xukuumadda yay dhaliilaysaa maxaa dhaliisha yay u jeedinaysaa dhegeystayaal si dadban iyo si toosa yay ugu diraysaa maxay tahay waxay hadda markaasi ay ku andacoonayaan ee ku aadan dhaqaalaha ay markaasi doonayaan in ay sidii kibaaki wax ay kaga qabtaan wadanka sidii hore uu ahaa waa qadka telefoonkai saaxiibada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeysta lambaradaas si toosa dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan barnaamijka hogaanka cid waliba aragtida fikirkeeda ku aadan ku salaysan waan soo dhaweynay waana tixgelinaya dhegeystaha qadka barnaamijka saaka noo daahfurayo soo dhowow waan ka xumay dhegeystahaasi ila wadaag ayuu ugu soo galay raali noqo ayaan leeyahay saaxib waa tahay sida barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal bal markan aan dhegeystano wax yar rigaadayga shaag kelele iko ma headline nilikuwa naangalia ya 24 25 walikuwa wanapigia kibake kelele wakimwambia yeye ni bure wakamasema wewe umeongea ameleta vat kibake ndiye alileta vat alikuwa anachukua kodi akapigiwa kelele 204 205 206 mambo ikaanza kubadilika watu wakanyamaza ikifika 207 watu wakaamua kibake arudi by the time kibake alimaliza miezi yake, miaka yake kumi president mwai kibake was a hero of this country mi nataka kuambia nyinyi watu ya nyumbani hakuna shida tulipata shida kubwa tulipata nchi imefilisika na nilisema pale kasarani kwa store yetu hakuna kitu ya kukula tumeanza kenya afresh
waa hagaag waa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu leeyahay cidna dheg jalaq ha u siinina hana dhegeysanina dhegeysaal cidda markaasi eh, waa dhaliilaha ku saabsan xaaladaha dhaqaalaha ee lo- loo jeedinaya maamulka ayuu leeyahay balse wuxuu leeyahay waxaan uga fadhinaa inaan markaasi dhammaan aan wax ka qaban doono kana bedeli doono xaaladda hadda wadanka markaas uu ku sugan yahay haddaba yaa dhaliisha jeedinaya yaa markaasi dadka ta- dabcan eh, kicinaya jeedinaya maxay markan halkan iska dabcan is- eh, isku tuhmayaan mise tuhun dhankee ee markaas ay ka qabaan xaaladda hogaankooda waa arrimaha su-aalaha dhegeystayaal aan dhegeystayaasha weydiinayna star fm soo dhowow waan ku salaamaya
waa maamo soomaaliyeed waan ku salaamaya soo dhowow maamo soomaaliyeed
waxaa waaye waxaan fikradda ka dhiiban lahay ninkaan oo madaxweynaha laleeyahay iyo ninkaan ku-xigeenkiisa Ah,
ninkaan madaxweynaha ee horta asigaa dawladdii hore soo burburiyo dawladda hadda ceebtiisa inaa hadlaba ma aheen dawladdu wax ka sheeg dawladdii hore haye
asaaba meesha dhibidi presidenta ka ahaaye Aha, ceebtu uu hadda sheega asiga ilaaha ku koobnaato asigaaba dawladda soo burburiyo dawladdii hore asaa soo burburiyo ka tuug ahaaye soo burburiyo sidiisaba anaga ma dhihi karo tuug bayin laakiin tuhun intee dhanbe ay qabaan is leedahay maamo soomaaliyeed Maq- maqali maqal ninyan runtaa isu sheegayna ah dawladdii horaad ka shaqaynaya oo oo madax ka ahay asaga dowladda hore xildhibaan buu ka ahaa xildhibaanku ka ahaana maxaa waaye ninkan dibit madaxweynaha soo kuma xigin kenyatta soo kuma xigin waxaa ula jeedaa uu ki- ma waxaa ka hadlaysaa ruto ruuto haa ruto haa madaxweyne laba mar buu soo noqday ku-xigeen
marka waxaa waaye dawladaha ee hore asagaa soo burburiyay ninkaas madaxweynaha hadde laakiin laakiin ruto wuxuu ku andacoonayaa uu leeyahay eh, shantii u dambeysay markaan kala baxnay oo isku dhacanay dhaqaalihii halkaasoo ka xumaaday niyow ma aha laba goor laba ma- madaxweyne ku-xigeen soo noqday labada goorba ninkan madaxweyne ku-xigeen uu soo noqday maxay aheeday asiga dawladda soo burburiyey oo dawladda soo burburiy soo burburiy kanna tuug kale waay kan oo hadda asigu ku xigo tuug kale waay.
aniga ma ma ma caddeyn karno mana dhihi karo waa tuug eh, taasoo adiga fikirkaada laakiin maxaa hadda marka maxay wax intay wax iska qaban la'yihin marka dhegayso hooyo.
intay wax iska qaban la'yihin hooyo Waxa- waxay wax iska qaban laayihiin wixii hore oo ay soo burburiyeen ay waxba iska ma qabanaayeen oo oo maxay aheeday beentooda waay dawladdii hore ee, maxay aheeday meel eber ah uma imaanin meelki meesha ebersa u imaanin asagii la eber ka soo sii
waa tahay hadda hadda fariin baa lagu diray waxaa lagu leeyahay ha dhegaysanina dhaliilaha ku saabsan eh, dowladda eh, na suga adiga ma sugaysaa beentooda waay sanad iyo shan bilood maxaa been ay ku wadaan dawladdan shicibkan dhammaanaya been ay ku wadaan
hooyo soomaaliyeed aad baad u mahadsantahay shukran mandheer ay ku sugan tahay aragtida fikirkeeda waa tahay xigaha kale qadka telefoonka ayaan siina waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasoo keliya dhegeystayaasha Assalaamu kaga calaykum.
qayb qaadan wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu soo dhowow walaal cabdulaahi no sanas mandheera jooga aadan uhaye
anigu waxaan dhihi lahaa madaxweynaheena waa su- eh, shaqadana si fiican bay u socotaa haye
Eh, madaxweyne kale wadanka kenya ma qabo haye waxa laga soo tegay in la raadiyena ah, doqonnimadii ka mid haye Eh, hadda burka iyo booshidiina sida hore waa kasoo degan oo hadda mandheeraan joognaa ee waa qaali maaha haye
aniga waxaan dhihi lahaa ah, duqdo hadda kahor waxaa la yidhi ninka aan eh, eh, dadka la yashe ah, asr rafiel markaas waxay tiri ilaahow eh, wax wa- eh, wax macnaha af ma soo marin karee ah.
ilaahu ii daaw ilaahu ii daawey tir ilaahu ii daawey ilaahu ii daawey kus madaxweyne allah ma daawey madaxweyneheena waa aan wax laga sheegin marka waxaa leedahay waa waa waa baahda marka hadda waa la rafinayo waxaa leeyahay ilaah noo daamee ilaahna war kale ma jiro
aad ba mahadsantahay waa tahay tun inte tun intee dham ay dowladda iska qabtaa dhegeysa waa su-aal dabcan dabcan inta badan dhegeystayaasha ee u taalo inay ka jawaabaan tun intee dhan ay iska qabtaa xukuumadda ruto saaxiibka khadka telefoonka kale ku jiraan siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber warkii aad maqli doontaan tobankii barqanimo soo dhowow
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
alxamdulilah waa ku fiican ahayd aan guda galo ah
markaas oo marka madaxweynaha uu saxay ahayd dameer bacqiyar macaankaa lagu dhuftaa waxaa kale daankaa lagu dhufto haye
markaas oo marka aniga waxay la saxday madaxweynaha magaca magaca muxuu ahaa Yaa, magaca
mahad mahad mahad mahadow may maqlaysaa haa tuhun intee dhan ayay dowladda iska qabtaa
dawladda haa
waniajirakowde qadka ka go-aya saaxiibkaasi eh, inkastoo baadiyo u joogo laakiin dhegeystayaasha kalaan siinayaa oo markaas eegana arrimaha siyaasadda wax ka fahansan waxna ka og inkastoo laakiin qadka ay leeyihiin carir inuga yahay waan ka raaligelina laakiin ee, halka qadka keliya lambarkaas ayaad isxariirsan kartaan cid waliba aragteeda bal fikirkeeda aan dhegeysano bal laba daqiiqa noo soo hartay dhegeysaa qadka telefoonka star f m soo dhow
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد استعفان shukran soo dhowaada
برقم المناسب بعد ده عدد كنت حن ويا حريضة ويا سلمانية ديو أنا عبد الله والسلام عليكم وقف سامي shukran وأنا حرير رجل لفي haye
horta waxaan jeedaa horta inay dawladda hore wixii ay ahayd oo macnaha inay eedda way qabataa oo lacagtii maxay ahayd wax lagu qaban lahaa wadankii wax aan la jirin oo huduma namba iyo maxaa la yidhahdaa waxyaalo badan oo macnaha lagu macnaha lagu hadlay baa jirto macnaha wax lagu qabnaa oon macnaha oon natiijada lena jir kolka waxaan leeyahay dawladda taimaa la siiyo waktigaa la siiyo geedaa la beer xoloba in la waraabiyo oo hooskiisa daargala ko waxaan leeyahay dawladda eedda farabadan laga dhaafo iyadaa mas-uulka ugu dhiibani xilligeeda ha gaarto kol haddaan wax kasta wixii wadanka ka baxay hadda way socdaan oo hadda raashinka soo raqiisay si la sheegaayo kolka waxaan leeyahay sida shidaalkan adduunku kacsan yahay adduunkiyaaba macnaha yaa dhab ka jiraa ko waxaan leeyahay dawladda eedda farabadan laga dhaafo carabkana dawladda macnaha lagu hayaana ka dhahay maamulka lamalabo aad baa umaadsantahay aadan eh, dhankaasi lafi umahadsan yahay dhegeysta saaxiib idaacadda star f m codka gobolka waqooyibare dhegeysanaysaa waa ku mahadsantahi la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyibare yuusuf bakada barnaamijka daadihinaya dhegeysta adigana ku mahadsantahay sida wanaagsan ee mar walba inoo dhegeysato hogana qayb qaadato aragtiyada fikirkaada saaxiib yar isku soo laaban doonaa dhegeystayaal fara badan ee qadka telefoonka ku jiraan dhegeystayaal bal qaybta dambe markaan isku soo laaban hadduu eebaha intaan nafta nagu simo isku soo noqod wanaagsan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa hagaag gabagabadii aan soo gaarnay daqiiqada yar oo kooban ay noo soo hartay laakiin markan intaana dhegeystayaasha qadadka telefoonada aan siinin aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka wasaaradda waxbarashada iyadoo waa wasaaradda waxbarashada iyadoo ay u mareyso bangiga equity iyo hay-adda samafalka equity ay adeeq waxbarasho siin doonaan ardada ka soo jeeda qoyska weliba ardada qaxootiga ah ee aadka ugu nugul kuwaasoo ugu yaraan dhibcooyinka ka kala helay natiijadii imtixaanada qaran ee dalka k c p e sanada labada kun saddex iyo labaatanka waana buundooyinka kale ama dhibcaha kale ah laba boqol iyo konton iyo sidoo kale laba boqol iyo afartan dhegeystayaal dugsiyada hoose ee dhexe ee xeryaha qaxootida markaasi ku yaallo dhadhaab iyo kakuma ee bulshooyinka martida sidoo kale loo yahay dhadhaab iyo kakuma sidoo kale ardada ayaa baahida waa kuwa baahida gaarka qaba dhegeysa la hela dhibcaha laba boqol iyo konton ilaa iyo laba boqol iyo konton waa laba boqol iyo afartan laba boqol iyo konton wiilasha iyo gabdhaha kale ah ayaa ayagana markaas u qalmaan in deeqdan waxbarashada ay ka faa'iidaystaan yaa u qalmaa deeqda waxbarashada ee ilimu scholarship ardada agoomaha iyo weliba kuwa baahida gaarka ee qaba iyo weliba naafada waa kuwa naafada ah raalli ahaada ee helay dhibcaha ka hooseeya laba boqol iyo afartan ayaa la tixgelin doonaa gabdhaha iyo weliba qaxootiga dhegeystayaal ee ka mid ah dugsiyada waa dabcan ku salaysan kuwa xeryaha qaxootida ama bulshooyinka martida loo yahay ee kaakuma kalobeey dhadhaab kuwaas ayaa heli doonaan ugu yaraan laba boqol iyo afartan iyo laba boqol iyo konton gabdhaha iyo weliba wiilasha dhibcahooda ee xaq ay u leeyihiin deeqda waxbarashada ardada qaxootiga ayaa hadda diirada la saaraya oo la doonaya inay markaasi ka faa'iidaystaan fursadahan oo cudurba dahabi ay u tahay waa iskoolka dabcan waa elimu scholarship waa maxay waxyaabaha la tixgelinayo si uu ardayga u qalmo deeqda waxbarashada ee limu keliya ardayga ama ardaaga ama ardaaga dhegeysa qaxootiga ee aan si kale u awoodin inay markaasi ku biiraan fasalka koowaad iyaga oo aan haysanin taageero dhaqaale ee dhanka waxbarashada ku haboon iyo fursado la siin doono deeqda waxbarashada kuwaas oo dhegeysaloo ka mid ah ardada qaba baahiyada gaarka dabcan waa kuwa naafada maqalka dabcan aragga iyo sidoo kale otisimka albanismka naafada qof waliba baahi gaarqaba dhegeystayaal ayagana fursadan kow ayagaa markaas diiradda la saaraya agoonta iyo caruurta nugul ayaa markaas la siin doonaa dhegeystayaal fursadaha waalidiinta mas-uuliyiinta ayaga markaasi naafada ah sidoo kale aan awoodin haysiin tabar markaas caruurtooda waxbarasho ay ku geystaan qoysaska cudurada markaas ay halkeeyeen mise saameeyeen ee sida cudurka h a v aids cudurada markaasi kale ee adag ee sidoo kale dhibaato ku keentay iyo weliba dadka markaasi ceyrta ah ama dadka markaas aan awoodin oo waxba aan haysanin dhegeystayaal qoysaska weliba saameysay fakhri ayaa sidoo kale ka dhigaysa in awood markaasi ay ayagana u haysaan inay markaasi ku biiraan fasalada koowaad iyagoo markaasi deeqda waxbarashada helaya waxaa sidoo kale ilmaha dayaca ka muuqda gabdhaha rajooyinka ah oo markaas laga yaaba inay markaasi ay haysanin fursado waxbarasho ah oo laga yaaba inay meelo kale ku dulman yihiin ayaa iyagana fursadan la siinaya dhegeystayaal waxaa lagula talinaya inay kasoo ururiyaan ama soo qaataan foomamka codsiga deeqda waxbarashada iyadoo aan waxba qarash ah lagu bixin doonin laanta bangiga siin doontana dabcan geenka doonta wakiilka bangiga foomka codsiga waxaa sidoo kale lagu soo dejisan karaa ama laga soo dejisan karaa shabakada equity foundation waxaa qaraacaysa www e g f d m i s equity bank co k register ama shabakada wasaaradda waxbarashada www education go k foomka codsiga weliba habka doorashada waa lacag la-aan habixin wax qarasha foomka codsiga oo si dhamaystiran loo buuxiyey waxay dhegeysaa bankiga equity kugu dhow ayaad geenaysaa wakiilka bankiga waxaa ugu dambeysaa maalinta khamiista sideed iyo labaatanka bishan disembar labada kun saddex iyo labaatanka ardayga lasoo xulay ayaa markaas lagu martiqaadi doonaa wareysyo qaasa oo qaban doona guddi markaas la talin deeqda wax bulshada mid kasta oo kamid ah xeryaha qaxootida ee kaakoma kolobey dhadhaab guddiga waxay markaasi ka kooban yihiin dhegeystayaal shakhsiyaadka muhiim ah oo bulshada dhexdeeda waxayna gudoomin doonaan waxaa gudoomin doonaa gudoomiyaha ama ku-xigeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ammaanka waxaa isku dabaridi doonaa maareeyaha laanta bangiga bangiga deeqda waxbarashada elimu waxay markaasi bixinaysaa qarashka dugsiga caruurta ama ardayga dhegeysa agabka waxbarashada xirmada dugsiga iyo weliba gaadiidka muddada markaasi waxbarashada afarta sano dhegeystayaal barnaamijka deeqda waxbarashada elimu ayaa ilaa hadda markaasi ku amaalmariyay deeqda waxbarasho saddex kun waa soddon iyo afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar ardayda oo markaasi baa u baahan inay markaasi kuwa ugu wanaagsan waxbarashada ay ka noqdaan dhegeystayaal oo ay inta badan deeqda waxbarashada iskala kaashanayaan wasaaradda waxbarashada dhegeystayaal buuxinta iyo weliba soo gudbinta foomamka ma aha micnaheedu inay markaas culuwiga ama ardayga uu ku guuleystay keliya ardayda lasoo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa waraysi oo markaas ama interview lala yeelan doono warbixin kasta oo been abuur ah ama dukumenti been ama dukumenti been abuur ah waxay markaas u horseedi doontaa si toosa in markaasi lagaaga kansaro dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi dhegeysanaysan saaxiibayaal codka gobolka waqooyi bari w w w star f m co k ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka hogaanka ayaa weli maqlaysaan saaxiibayaal sida barnaamijkaad ku maqlayseen saaka waxaan diiradda ku saaraynay kaga hadlaynay xaaladda ee siyaasadda waa xaaladda guud ee wadanka tuhun intee dhan ay iska qabaan xukuumadda dowladda ee hadda markaasi hadallada faraha badan ee soo baxayo kadib markii madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka dalka regaada geshaaga waa gashagwa ee kenyaanka uu ku booriyey inaysan dhegeysanin dhaliilaha ee ku saabsan xaaladda dhaqaalaha ee loo soo jeediyo ama loo jeedinayo maamulka oo markaas iyaga hadda hogaaminayaan waxa uu sheegay in hadda geedi socodka dib loogu soo noolayn loogu soo noolayn doono dhaqaalaha uu si habsami leh u socdo gashagwa ayaa margara carabka ku adkeeyey isaga iyo william ruto in talada dalka ay la wareegeen xilli dhaqaalaha uu aada u hooseeyo hadalkan wuxuu dib ugu noqonayaa xukuumaddii ka horeysay ayaga oo markaasu ka mid yahay madaxweyne uhuru kenyaata iyo sidoo kale oo dhaliil markaasi sidoo kale lagula lamaaninayo mise lagula qabanayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo ku sheegayaan inay ayaga markaasi xaaladda wada- wakhtigan wadanka uu ku jiro in ayaga markaasi ay ka dambeeyeen dhegeystaan waa dhaliilaha iyo soo iyo eedamaha ee markaasi inta badan hadda ay jeedinayaan waana mid hadda markaasi laisweydiinayo tuhun intee dhan ay markaasi iska qabaan xukuumadda william ruto dhegeystayaal iyadoo markaasi looga baahnaa sida quburooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda inay ka gudbaan oo markaasi xeerad iyo weliba tab markaasi ka duwan ay markaasi la imaadaan ku aadan habkan dhaqaalaha wadanka wax looga qaban karo dhegeystayaal waxaa isagoo william ruto william ruto ayaa mar dabcan sheegay in xaaladda wadanka ay hadda wax ay wax badan ay ka qaban doonaan ka madeli doonaan inkastoo laakiin hadda ay codsanayaan in waqti la siiyo oo sidoo kale dhibaatay wadanka laga howlcelin dhegeystayaal hogaamiyaha labaad ee dalka waa ninka lagu magacaabo rigaadi gashagwa waxa uu markaasi maalinta shala hadalkan shalayta ayuu jeediyey mar uu ku sugnaa dhegeystayaal countiga ismaamulka nyeri wuxuuna markaasi sheegay in halka wadanka markaas uu ka qaaday kibaki ay hadda dib loogu celiyey haddana waxa ay sheegayaan in ayagan meeshaas ay doonayaan inay ka qaadaan inay wanaajiyaan xaalad dhaqaale balse ugu dambeyn waxa ay sheegeen inuu ku guuleystay iyaga oo markaasi rajeynaya in xaaladda ay isbedeli doonto ama isbedesho mar waliba xilli waliba haddii markaas iskaashi xoogan ee dhanka dhaqaalaha iyo weliba nidaamka sidii hadda uu ku sheegay rigaada gashagwa in wax walba isbedeli karaan ama isbedeli doonaan dhegeystayaal waana tan hadda dhaliilaha faraha badan ee aadku loogu jeedinayo sidoo kale aada u badatay ee ku aadan nidaamka ee dowladda ama xukuumadda william ruto sida wax hadda markaas uu wado dhaqaalaha kuwa markaas ku takhasusay ee qubrooyinka waxay hadda aada u tilmaamayaan kana hadlayaan doorka ee looga baahnaa in wax laga qabto looga dabcan sidoo kale looga falceliyo nidaamka hadda xaaladda kala guurka wadanka marka uu galay tan iyo markii doorashada guud ee wadanka laga soo baxay labadi kun laba iyo labaatankii bishii sideedaad ee doorashadii wadanka ka dhacday haddaba waxaa la isweydiinaya ayaa ahayd tuhun intee dhan ay markaasi iska qabaan mise weli ay dowladda way kasoo kabsan laadahay dharbaaxadii iyo xanuunadii markaasi xooganaad ee ku dhacday ee dhanka dhaqaalaha markii xilka markaasi dabcan xilka uu wareejinayay madaxweyne uhuru kenyatta aawa qasnwaa kuwa markaasi qasnadaha dowladda hayay aawa nidaamkii xisaab xirka nidaamka waxaasoo dhan ayaa hadda markaasi laisweydiinaya iyadoo markaasi inta badan qaar ay sheegayaan haddii dowladda markaasi dhab ay ka tahay ee markaasi lagula xisaabtamo shakhsiyaadkii xukuumadda markaasi hayay habkii lacagta loo maarayey sida lagu bixiyey rasiidihii lagu bixiyey sida markaasi wax walba oo suurtagal ah lagu qabtay laguna keenay ay hadda markaasi sheegayaan ama dalbanayaan in wax walba ay ku keenaan laakiin taasi hadda waa tuhun aada u badan oo hadda la badanac ay sheegayaan ku dhacay wadanka ama xaaladda wadanka markaasi loo geystay in hadda ay doonayaan inay ka samata bixiyaan ayna doonayaan dariiqadii uu markaasi horaan uu qaaday madaxweyne kibaki in ayaga markaasi mar kale ay qaadi doonaan ayna sheegi doonaan in ay markaa fiirin doonaan dhaqaalaha habka markaasi ku habboon habkan aan ku habbooneyn sida markaasi dakhliga canshuuraha loo arooriyo waxyaalaha markaasi culeysyada dhillaha ay ka taagan yihiin qaabka maareynta mushaar bixinta nidaamka dhaqaalaha lagu aruurin karo nidaamka dhaqaalaha lagu xallin karo nidaamka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha waxaasoo dhan oo ku saabsan dhaqaale ayay markaasi doonayaan markan intii doonayaan inay u tixraacaan inkastoo laakiin kibaakin waqtigaasi uu ku takhasusay dhanka dhaqaalaha uuna arkay baahida faraha badan ee dowladda markaasi ay qabto kana shaqeeyey wadooyinka kana shaqeeyey tacliinta kana shaqeeyey isbitaalada kana shaqeeyey dhegeystaan dadka bilicda ee magaalooyinka waaweyn waxyaalo fara badan ayaa la sheegay inuu inta badan ku mashquulsanaa uu doonayo inuu markaasi ku meelmariy uuna markaasi gaarsiiyey nidaamka ugu sare ugu weyn wadanka markaas wax looga qaban karo dhegeystayaal waana nidaamka hadda ay markaas ay raadinayaan madaxweyne william ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa laakiin su-aal ayaa hadda markaas la isweydiinaya meesha ku jirta ayaa ah haddii markaas madaxweynaha nafsadiisa waa william rutoye oo meesha ka saaray lacagtii sabsidhiga ama lacagtii lagu kabi lagu kabi jiray shidaalka haddaba sidee markaas wax ay ku hagaagayaan sidee markaas wax ay ku saxmayaan sidee markaas wax ay isku qabanayaan waa su-aalaha la isweydiinayo horaan waxaa markaas la sheegay in waa dabcan horaan waxay ahayd eh, lacagta markaasi eh, shidaalka dhegeystayaal boqolkiiba lacagta markii loo fiiriyo v a t ga ah ama lacagta markaasi cashuurta boqolkiiba sideed laakiin xukuumadda ruto waxay ka dhigtay boqolkiiba lix iyo toban waxaana v a t ga markaasi ay hadda ku keentay in shidaalka wadanka soo gelayo si qaali ah uu ku imaado si markaasi aan eh, dabcan cid waliba eh, kaafin karin ama sidoo kale tirada marka hore lacagta qofka uu ku shuban jiray ee hadda markaasi noqonaysa inay kasii badato ama sii liba jibaarto haddii qofka shan uu ku dabcan shan boqol uu ku shuban jiray in markaasi kun uu ku shubto mise kun iyo shan boqol uu ku shubto dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid a lacagta lagu kabi jiray subsidiga ee dab- shidaalka ayuu sidoo kale meesha ka saaray madaxweyne william ruto waxaa hadda sidoo kale meesha uu ka- sidoo kale kusoo daray lacagaha canshuuraha oo inta badan la doonayo in wax walba laga qaado qof waliba laga qaado si markaasi deymaha wadanka lagu leeyahay looga bixiyo sidoo kalena dhaqaalaha wadanka wax looga qabto laguna yareeyo dhibaatada iyo baahida wadanka hadda uu markaasi la daaradhacayo oo sidee markaasi ay qabaan waxay hadda sheegayaan in xaalad waa xaalad iyo weliba xeelad waliba wadanka hadda uu ku jiro inay hadda ayaga dusha u saaran doonto ama u saaran ay u saaranayaan ilaa markaasi inta ilaa shanta sana ee sida ay ku tilmaameen ee hadda ka codsanaya in waqti markaasi ballaaran la siiyo dhegeystayaal halkan waxa uu sii afiftay ama sii afdhigtay dhegeystayaal waa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu hadda markaas si toos oga codsanaya inay markaas dhalilaha ee ku saabsan xaaladaha dhaqaalaha ee loo jeedinayo maamulka maamulkooda dhegeystayaal inay dhegyalaqsan u siinin oo sidoo kale ka furaystaan oo sidoo kale la shaqeeyaan xukuumadda oo sidoo kale ay ka dhowr sugaan ilaa markaasi nidaamka wax ay kaga qaban karaan ama kaga bedeli karaan dhegeystayaal waa sida ay hadda ay dalbanayaan ama sidoo kale uu cudsanayo madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaagwa taasoo hadda uu dhaliisha weli aysan ka ma dabcan ay weli dhaliisha ay ku socoto xukuumadday ayaga markaasi kaga horeysay ama ka horeeyay dhegeystayaal uu ka mid yahay uhuru kenyatta dhegeystayaal ogsanow xukuumaddaasi waxaa sidoo kale ka tirsanaa madaxweynaha hadda xilka hayo wuxuu wakhtigaas ah madaxweyne ku-xigeen laakiin asagana wuxuu markaas cudurdaar u yeeshay ama uu hadda markaas uu cudurdaar kaga dhiganaya in markaas uusan waxba kaga ogeen wixii markaasi ka dambeeyey labada kun iyo sideed iyo tobankii wuuna sheegay in markaasi geeska la geliyey oo waxyaalo badan markaas ay qaldameen waxyaalo badan markaasi looga faa'idaystay xukuumadda inay kaga faa'idaysteen xubnaha markaasi mucaaradka sida uu asaga hadalka u dhigay keentana in culeysyada halkaas ay ka imaadaan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan saaxib yaal ku maasantahay la socodka dhegeysiga xulashada yuusubakada barnaamijka soo saaray la socodsiinayay sidoo kale nayfar sameynaya shukran adiga inta ka qayb qaadato u mahadcelinaya inta isku daya inaad ka qayb qaadato inta hadda qaadadka telefoonada ku jira dhegeystayaal shukran dhammaantiin meel walba joogtaan silba inoo dhegeysanaysaan mahadsanidiin ayaa inin leenahay mawj- mawjada ha iska badanina si mar waliba aad ula socotaan una dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari hadday tahay wararka hadday tahay barnaamijyada hadday tahay waxyaalaha markaasi eh, wax waliba oo ka baxo star f m saaxiibayaal dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay mandheera baled xawasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad sidoo kale ku sugan tahay isiolo balambala meru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex dhegeystayaal www star f m co k e ayaad naga dhegeysanaysaan shukran dhammaantiin mahadsanideen maalinta berita ayaan kulmi doonaa i- idamka eebe arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada inta ka hor waxaa naga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu